muddo afar bilood oo qaadatay dhismaha xarunta cusub ee loogu talagalay in lagu hayo dadka dhimarka loogu jiro ee magaalada baydhabo ayaa waxaa furitaanka dhismaha ka qayb galay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka baay guddiga danwadaag iyo martisharaf kale oo lagu casuumay dhismahan loogu talagalay dadka dhimarka loogu jiro in lagu xanaaneeyo waxaa ka wada qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed iyo guddiga danwadaag xuseen sheekh maxamuud oo danwadaag ka socday iyo agaasimaha xarunta dhimarka ee magaalada baydhabo aadan jandalmaan ayaa ka hadlay goobta sanadkii hore wejigii koowaad ee mashruucan yaalaka dhasi wali ma aragne dib lahanka dhakay anti la qalabeeye qalabayntii hati lan dhammaatiri wali ka koobanta ilaa shan qiibooda ka koobanta iyo qiybtii maamulka ka koobanta ilaa sagaalin ili qof iyo kabasitiya iyo awoodiya hata dhanta oo ma aragne dadka oo dhimarka lagu kujaara ee anti ma aragne iyo host garayta waliba ba rajeeyaane marka anti xarunta magaalada nkawiin soomaaliya nkawiin oo dhimarka nagata hadhawaayo kaasaan surmi d d g mashruuca danwadaag howlo badan ah magaalada kuwada tanga nka muhiimsan wali kale ka jara m c j badan wali kale ka jaraan iskuulle hata waxyaabaha la qorsheeyahayo wali kuma dahe laama hal kilomitr io bar e inta la dayactira magaalada gudaaji ee wali kuma dahe buunda inta la suubiya kuma dahe hooliya gebagebe marahayto ama dhow la bilaawahay diwalyar samarisin kusii ribood yar muddada lah ku bilaabo lamada kun iyo tobankii bili maarsa ilaa geeka julaay tuma ilama ete bukaanaduna gobani waa saddex kun todoba boqol soddon iyo todoba bukaan waay oo daata leh oo la raha koramay la raaysan oo ciyaal leh haween leh oo reg leh oo dhinaca jira cudurada guudamay la raaysan dhimarka markii megilhaan hataa shal saarna tutali una gobani kun sideed boqol toddobaatan koo bukaan oo megelaya ka jirta sideedaas kun bukaan oo ku mid ah wali kaloo ku mid ah kun boqol labaatan shan oo female ah oo bilaan ah oo maylaraasena runtii rekorna maylaraasena tira eeda huge oo tira badan waay waa shan sina ciyaalka markuun haqaadan wali waa tirada guud lamada kun itumunka bili mars ilaa julay geeka tuma ilama ete wali waa sideed boqol iyo toddobaatan bukaan oo ciyaala ah oo da'da maylaraasa tuma ishan sina ku hoosayta oo bilin ku horayta ilaa bilmaylarasanaka tuma shan sina onagu galo intan dhoxayta waa sideed boqol iyo maazaada waay runtii maylaraasana wali waa wali hadareemo kortaana cudurada kale markii linfiiri hataa haddii la rafaday waa maylaraasana waa cudurada fidaba kumid ahaada fadi mentalka laakiin ma eh
wasiirka caafimaadka isxaaq cali subag iyo kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa sheegay in xaruntan dadka dhimarka loo dhisay ay ka dhiman yihiin waxyaabo badan loona baahan yahay bulshada koonfur galbeed in qaybtooda ay ka qaataan waxaana sidoo kale ay xarigga ka jareen isla xarunta oo dib u howl bilaabi doonta wixii maanta ka bilowda dad xanuunsan oo dhimarka rukujar intiisu ahay guri kare ka jara oo macnaha maybo cariiri eh eedan dhabaysiyin bahi israne ansaadi harigi meel aniba ku ofsidi midan galaayi oo madan lamadan royba ofsidi aadan banaanka dhekan warsidi waxkumoodii banaanka kooy meela warbixinta iyo si ha ku tabi runtii markaas wali ku bilowday dhatun ani iyo hay-adda d d g iyo town task force shirar badan ka galnay sioolinka helfadi xarun weyn oo dadkun anf deegas oo laka xanaanay kor waana laka daaway kor runtii town task force yoon mayada kama hasiyina priority projectiski oo la warsaday haqoro la eri xarunto dhimarka ka daren kama hasiyin d d g na fangarati ante dhismahan dareerina kirada d d g oo ku dhibasi iyad iyada ahayd d d g na kamaha nagee shantii sano lasoo dhaafay oo hadda laga dhawaajiyey waxaan ilaahay uga baryaynaa inay micnaha hooshooda sii laba jibbaaraan annagana waxaan noqon doonnaa codkii dowlad ahaan ugu hadli lahaa waxay u baahan yihiin u keeni lahaa annagoo u soo marayno wasaaraddii hawshaas lahayd oo ahayd wasaaradda caafimaadka wasiirku ma dadaal yaro wax badan oo isbeddel ah oo xagga caafimaadka la sameeyey takhaatiir fiican aan qabnaa maanta qalliin meel badan inaan loo aadin baa dhici karto dhismahan ka hor ayaa dadka dhimarka loogu jiro ee magaalada baydhabo waxa ay ku jireen xarun yar oo qolalkeedu ay kooban yihiin oo cidhiidhi ah ma lahayn koronto iyo biyo balse xaruntan ayaa wax weyn ay ka bedeli doonta noloshii ay ku haysteen goobta kirada ee ay ku jireen